magaalada dhoobley waxaa ku nool dhalinyaro badan oo noloshooda ka maareeya xirfadda timajarista kuwaasoo shaqadani uga maarmay inay ka tahriibaan dalka dhalinyaradan ayaa xirfadaani markii hore ka bartay goobaha lagu jarabtinta si ay ugu shaqaystaan qaar ka mid a dhalinyarada jaratimaha ee ku nool magaalada dhoobley ayaa ka waramaya qaabka ay u shaqaystaan iyo sida ay noloshooda uga maareeyaan magacayga waxaa ku bilaabaya axmed yuusuf maxamed waxaan ahay timajaro waxaan ka biishaa familigayga si fiicanaa ugu biishaa wax caqabad iga hor imaadan ma jiraan muddo waxaa ka shaqeeyaan sideed sano ilaas ilaa heer sara inaa ka gaaraa jeclaan lahaa dhalinyarada waxaa ugu baaqayaa inaa xirfad bartaan darbiyad inaa iska fadhiyaan lama rabo oo waxyaabaha maalaan yacniga iskaaga fadhiyaan inaa shaqaystaan awal dartaan malaha ku bilaabay axmed maxamed maxmuud oo ka shaqaysta timajaro waxaan ka shaqeynayaa timajaraha ilaa iyo sideed sano familkeygaa ku biishaa waakaas waa iskiga mamuudnaa waxay igu dhaliyey magaalada markaa magaalada markaa fiirfiiriyey shaqo kaleeto waa ka waay timajaro aan ka ahayn markaa saasaa ugu dhaliyey fikraddaas may may aqabo iga hormaamin hogaaminada shaqa la-aanta magaalada ku hayso inay timajaro kusoo biiraan oo shaqaystaan oo shaxaadka iska dhaafaan oo rag shaqaysta noqdaan